bismillaah alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah wacalaa aalihi wasaxbi ajmaciin amaa bacd maantay taariikhdu waa toddobada bisha safar kun afar boqol afartan iyo afar hijri maalintuna waa maalin sabti ah waxaan ka warbixinaynaa howlgallo ay mujaahidiintu fuliyeen saacadihii lasoo dhaafay howlgalka koowaad waxay mujaahidiintu ka fuliyeen degmada diinsoor ee wilaayada baay weerar buu ah lala beegsaday ciidanka etoobiya ee halkaa ku sugan ciidanka xabashida etoobiya waxaa ka soo gaaray weerarka mujaahidiintu fuliyeen dhimasho iyo dhaawac howlgalka labaad waxaa lala eegtay ciidanka burundi waxaana lala eegtay laba goobood oo ay ka fadhiyeen degmada balcad iyo deegaanka biyacadde shan askari ayaana lagu dhaawacay oo burundi ah howlgalkaas howlgalka saddexaad mujaahidiintu waxay ka fuliyeen wilaayada shabeellada hoose wuxuuna ahaa kamiin lala eegtay baabuur afar ah booyada ah oo shidaal u siday garoonka ballidoogli oo ah xarun ay maraykanku ku leeyihiin halkaas baabuurtaas afarta ah marka ay marhayeen deegaanka layihaahda xaawo cabdi oo ah deegaan u dhexeeya magaalada muqdisho iyo afgooye ayaa mujaahidiintu weerar culus ku ekeeyeen saddex gaari oo booyadihii shidaalka waday halka ayaa lagu gubay hal midahuna waxay u caradha xagga xamar ilaahay baa ku mahadsan weerarka afraad oo mujaahidiintu fuliyeen wuxuu ka dhacay jubbada hoose waxaana lala eegtay weerarkaas dukhayn buu ahaa deegaan kaliya cabdilla biroole fariisin ay ku leeyihiin ciidamada kenya halkaana waxaa lagu dilay oo dukhayntaa ku dhimatay afar askari waa ku dhinteen sagaal kalena waa lagu dhaawaca ilaahay subxaana wa tacaala baan awalan wa aakhiran u mahad celinaynaa ilaahay subxaana wa tacaala baa mujaahidiinta siiyey gacanta sare cadowga ilaahayna halkaas waxaa weeyaan ku dulleeyey ilaahay baana ku mahadsan intaas kadib annagu haddii aan nahay ciidanka xarakatu shabaab almujaahidiin waxaan har iyo hameyn u taagannahay kulaylka iyo dhaxanta ugu dulqaadanaynaa dagaalka cadowga iyo rasaastiisa ugu heelannahay waa in ilaahay diintiisa aan ku difaacno waa inaan dalka muslimiinta ee ay gaaladu gumaysanayso ka xorayno waa in shareecada islaamka dalka iyo dadka lagu dhaqo waa in kelimada ilaahay kor ahaato kelimada gaaladuna hoos ahaato dagaalka aan cadowga kula jirro heerar kala duwan buu soo maray mar wuxuu cadowgu adeegsanayay maleeshiyaada shahaadala dirir ah waana ka adkaanay maleeshiyaadkaas ilaahay fadligi cadowgu wuxuu keenay ciidanka milatariga xabashida etoobiya ayagana dagaal dheer oo aan la gallay kadib maalin cadwaati ay isaga baxeen dalka iyagoo muqdisho ilaa doolow lug uga baxay kufaarta amisom isugu yeerta ayay keeneen dagaal baan la galnay xeryahooda ayaan ku soo oodnay halkaas oon maalinba xero ugu dhacanno kuna gumaadno gaalada macatablayda ah maraykan baa furinta hore soo galay askartiisa buu marba mid meydkiisa ka qaatay fagaara wuxuuna ku soo ururay dukhaymo cirka ah cadowgaas aan idiin sheegnay maanta waa jaban yahay maalin uu ka liito kana tabardaran yahay ma laha jabka milatari waxaa u sii dheer kan dhaqaale muraal iyo siyaasi sidaa daraaddeed cadowgu wuxuu mar walba tijaabiyaa farsamo uu isleeyahay waad ku fushan kartaa hagardaamooyinka uu la damacsan yahay dadka mujaahidiinta ah farsamooyinkaas waxaa ka mid ah inuu maleeshiyaad beeleed hubeeyo magacyo kala duwanna u bixiyo kadibna uu adeegsado dagaalka shareeca la dirirka ah ee uu wado waa farsamo duug ah oo uu boqolaal jeer soo tijaabiyey dhammaanna uu ku soo fashilmay haddaba waxaan dhammaan qabaa'ilka soomaaliyeed u sheegaynaa annagu duulaan kuma nihin reer gaar ah deegaan gaar ah raggaas waxaan nahay dhiiggooda u huray sidii aan gaaladaas dalka uga saari lahayn shareecaduna u talin lahayd reer walba jufo walba iyo qoys walba oo go'aansada inuu cadowgaa safkiisa biiriyo hubkana u qaata inuu la dagaalamo mujaahidiinta garabna u noqdo gaaladaas dalka iyo diinta ku soo duushay xukunka ilaahay ee kitaabka ku qoran waa cadyah qof kastana waa yaqaan waa ka dheragsanyahi qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawalahu minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin oo macnaheedu yahay qofkii yuhuud iyo nasaare la garab iyo gaashaan noqda ayagaa isxige eh qofkii la garab iyo gaashaan noqda ayagu ka mid yahay ayagu ku xugun yahay ilaahayna ma hanuuniyo qoom gaala aho gar daran qof kasta oo cadowgaa soo raaca asagu noola mid yahay magaciisu muhiim nooma aha ama macawisley ha loo bixiyo ama shaatiley ha loo baxsho qofkii gaaradaas iyo maamuladaas riddada ah soo raaca iyaga ayuu ku xugun yahay waxaan ognahay reeraha uu cadowgu u soo bandhigay mashruuca shareecala dirirhka ah waxaan ognahay kuwa iska diiday waxaan ognahay kuwa qaatay waxaan ognahay meesha qorshahaas lagu abaabulayo waxaan ognahay siyaasiyiinta riddada ah ee abaabulaysa waxaan ognahay odayaasha ku lugta leh waxaan ognahay kuwa dhaqaalaha ku bixinaya waxaan leennahay ka jooga oo ka toobadkeena ha noqonina xaaba ay gaaladu ku shiddo colaadda ay ku hurinayso dalkan soomaaliyeed ee muslimka ah allahuma arina alxaqa xaqan warsuqna itibaaca wa arina albaadila baadilan warsuqna ijtinaaba wabillahi towfiiq